haddii qarax dhacay ama hotel la galay qarax kalaa jira qaraxaas kale waxaa weeye waa khilaafka dhexdeenaa weeye waa qarax ka daran qarax jira saanu aaminsanahay nimankana markay helaan fursadda ama ummadda ay ka faa'iidaystaan siday taarikhdu ahaan jirta waxaa weeye markay ummaddu kala maqan tahay waa waa iidoodii waana wakhtigoodii waana fursaddoodii weeye mar kastoo khilaafku uu soo baxo soo cosboonaado oo dadku mashquulaan oo madaxdu mashquusho fursaddoodii weeye marka waxaa le madaxdiina waxaa leenahay nooga naxariista fursadaha aad siinaysaan cadowgeenna nooga naxariista nooga naxariista fursadaha aad siinaysaan cadowgeenna nooga naxariista dhiiggeenna aad ku daadinaysaan khilaafaadkiina iyo waxaan aan dhammaanaynin waxayna isku duubnaada ayaan leenahay haddii maanta la fadhiyo la tashanhayo sida la sheegay laiga horreeyey waxaa weeye wax ka horeeya amniga qofka muslimkaa soomaaliya ma jiraan waxa ka horreyn karaa ma jiraan nafta bini aadam wax ka horreyn maaragtay ka horreyn karaa ma jiraan marka waxaan idinka rabnaa isku duubni inaad muujisaan inaad muujisaan kala dambeyn inaad muujisaan inaad nadaa muujisaan baan rabnaa ummaddiinnii soomaaliyeed oo aad dowladda u ahaydeen ama midda dhexa ha ahaato ama gobollada ha ahaatee qofka dhiiggiis waxa ka horreeyo aad waardiyen lahaydeen maxay yihiin maanta dhiig nooma harin dad nooma harin sharaf nooma harin culimmadii baa la laayey wasaaradii baa la gowracay caruurtii baa la dooxay dumarkii baa la laayey waxaa la sugayaa maxay yihiin dadka dowladda u tihiin oo aada maaragtay yani maxaan ku ra korkooda isku haysataan waa dadkee dadkiiba baaba-ay marka waxaan leeyahay xilkiina dareema waxay idin saaraan waa inaad fahamtaan ummadda dhiiggeeda wax ka horreyn karaa ma jiraan ummaddan war fiican ay ku faraxdo oo maaragtay duruufta jirta la maaragtay la saanqaadahaya oo waxa jira ka jawaabahaya ayaa laydinka sugahayaa khilaafaad dambe oo waqti naga lumiya diyaar looma aha ilaahi subxaana wa tacaala kuwii isku duuma oo cadowgooda ka adkaada allaha naga dhigo wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi